maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar radio cadaado jawaar
san halkan oo rediyo cadaada waxaad kusoo dhawaataan warka dooro qodobada maanta aad maqli doontaan saxaabadan dhegeysanaya waxaa ugu dooroon ciidamada amniga galmudug iyo kuwan dowlada federaalk soomaaliya oo adkeeyay amniga magaalada dhuusamareeb ayadoo laga cabsi qabo in banaanbax looga soo horjeeda madaxweyne galmudug axmed cabdikaari qoorqoor maanta oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamada amniga jubbaland oo maanta ka hortay banaanbax looga soo horjeeda madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe kaas oo lagu wadan uu ka dhacay magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo ka camudhin mushaharlaan oo laga cabso qaba inay kasoo baxaan salagyada ay ku leeyihiin magaalada balanballe ee gobolkani galgaduud ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada dhuusamareeb ku xirxiray gaadiid dad taageersan hoggaankii la sunna ka soo qaaday waddada xirisa magaalooyinka dhuusamareeb iyo magaalada gurceel ee gobolkani galgaduud maamulka gobolka hiiraan oo sheegan dagaalamayaasha al-shabaab ay ka saareen dhammaan deegaanada gobolka hiiraan maamulka jubbaland oo nasiid barre ku tilmaama hadalkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qaar ka mid a shacabka somalilan oo ka hadlay dareenkooda ku aadan hadalkii madaxweynaha soomaaliya ee ahaa in la cafin doono in layska cafiyo ama raalligelin laga bixiyo weerarka lagu qaada gobolada waqooyi ee soomaaliya intaasaad maqasheen waxaa hayan qodobada ugu doo koran warka duur ee redio cadaadaha goor udiya gorb warkaasoo hantaas ka faafaas
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada dhegaysanayo waa duur sabdiya ee lix iyo tobanka bisha labaad ee february sanada labaatan labaatan intaasaad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka duur ee redio cadaado imakay haatan kusoo dhawaada ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay hadkeeyeen amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kadib markii cabsi xoogan ee laga qabo in banaanbax looga soo horjeedo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ka dhaca magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegayaan maanta xaaladda dhuusamareeb ay tahay mid degan taasoo socday lasoo dhaafay amnigeeda ay si xoogan u adkeeyeen ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwii la sugnay kuwaas oo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug askar fara badan oo daadsan jeedkan ayaa lagu arkaya wadooyinka muhiimka ah ee dhuusamareeb kuwaas oo dhaqayo cusub ka wada xaafada ay ka kooban tahay dhuusamareeb sidoo kale wararka waxay sheegayaan in laga xabsi qabo in dhawadbaxyo ay ka dhacaan gudaha magaaladaasi kuwaasi oo ay dhigayaan taageerayaasha madaxweynaha galmudug ee garabka ilasuna waljamaaca sheekh maxamed shaakar cali xasan islamarkaasna asoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolkani galgudud iskusocodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga ee sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dib isku soo laabatay inuu dib usoo laabatay kadib markii muddo kooban ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay hakadegeriyeen dhaqaaqa guud ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug qabiista ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo ciidamo kale oo ka tirsan booliiska soomaaliya ay iswartaag ay ku sameeyeen dad isugu jira odayaal haween iyo carruur doonayay inay gudaha u soo galaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kuwaas oo ka mid ah taagayaasha sheekh shaakar kan iyo degmada gurceel ee gobolka naggalguduud kuwaasoo dhuusamareeb uga qaban lahaa kuwaasoo dhuusamareeb uga qaban kuwaasoo dhuusamareeb uga qaybgeli lahaa munaasabad garwadana ka ahayd hogaanka lasuna ee lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug xaalada galmudug ayaa weli jiedjied ku jirta kadib markii khilaaf hor leh oo ka dhashay doorashada hogaanka galmudug ee dhowaan ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ciidamada amniga jubbaland ayaa maanta waxay ka hortageen banaanbax looga soo horjeeday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe kaasoo ka dhici lahaa magaalada kismaayo caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland sida warkan uu ku faahfaahinayo cawl ciise indhaade
boqolaal shacaba ayaa maanta waxay isku dayeen in ay sameeyaan geedbax ay kaga soo horjeedaan maamulka uu hogaamiye madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe kuwaasi oo doonayay inay cabiraan dareenkooda dastuuriga islamarkaana ay kaga cabanayaan maamulka iyo shaqaaqooyin kusoo kordhay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxay wararku tilmaamayaan in waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ay labada dhinac ee sida la tilmaamay saacadihii lasoo dhaafay ee xurguftu ka dhex ee kale ah madaxweyne axmed madoobe maamulkiisa iyo sidoo kale maamulka cabdinaasir seraar ay wadahadal ka dhex bilaabeen islamarkaana dadka shacabka ay ku wargeliyeen in la joojiyo dibadbaxyada inta wadahadalka labada dhinac xal looga gaarayo ciidamada amniga ee jubbaland ayaa la tilmaamay in dadkaas ay ku amreen inaynan dhaqdhaqaaq ka samayn karin magaalada gudaheeda islamarkaana aynan ogolaanaynin in dibadbaxyo la sameeyo iyadoo ciidanka amnigu ay ku wargeliyeen dadka xaafadaha kala duwan ee xilligaasi isku dayay inay dibadbaxyada ay sameeyaan inaynan tegi karin fagaarooyinka iyo goobaha muhiimka ee wadooyinka kala duwan ee magaalada kismaayo ciidanka amniga ayaana la sheegay in dadkaas ay kala cayriyeen qaarkood oo dibadbaxyada doonaya inay bilow u noqdaan mid ka mid ah dadka ku sugan magaalada kismaayo islamarkaana qeyb ka ahaa dadkii la qanciyey waxa uu sheegay inay qaateen dadaalada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradku ay bilaabeen ku aadan sidii xal nabadgelyo looga dhexheli lahaa cabdinaasir seraar iyo sidoo kale madaxweyne axmed madoobe
maantay odayaal baa hor istaagay banaanbax weyn baa dhihi lahaa odayaashii deegaanka iyo xulumadii iyo wixii nabadoon ahaa baa istaagay waa ideen arrintan sidaa rabtaan isbedbadboon haddaad siin kacdoonka shacabka waa aragnaaye dib ha loo dhigo jawaabna annaga ninkaan ka keenayno iyo ciidamadiisa si xora inaad u banaanbaxdaan aan dhib lahayn waan ka shaqaynaynaa rabitaanka dadka waa qasab baa la yidhi waa muqadis culumadii waana jimco marka waxaan rabnaa inaad naga ogolaataan oon haddaad tihiin iyo ururka society-ga oo maxamed jeeroodnidad oo mas-uul ka ah guyo loo doortay marka saasaa loo baajiyo walaale cabdinaasir madaxweyne cabdinaasir sayraar waa laga aqba isaga waa iska nabadloon maga nimankan gruubka ah oo magaaladan abduulku ku haysto iyo shacabkiibaa hadda iska hor taagan shacabkiina rabitaankoodii bay rabaan waa la baksiyey oo laba matal arrintan ayaa waxa ay timid kadib markii sida la tilmaamay maamulada kala duwan ee ka dhisan magaalada kismaayo khilaafkooda uu xoogaystay islamarkaana garabka maamulka cabdinaasir seeraare ee jubbaland ay sheegeen inay sameynayaan dibadbaxyo abaabulan oo la adeegsanayo dadka shacabka ee magaalada kismaayo kuwaasoo lagu dhiirigelinayo inay kasoo horjeestaan maamulka madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ee fadhigiisu madaxtooyada kumeel gaarka ee kismaayo uu yahay waxgaradka iyo qeybaha bulshada intooda haldoorka ah ayaana bilaabay sidii nabadgelyada magaalada kismaayo ay usii jiri lahayd sidoo kalena ciidamada amniga iyo dadka shacabka ayaa lagu wargeliyey in aynan dhicin wax isku dhacyo ah
mahadsaned saaxiib ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya kuna sugan degmada balanballe ee gobolkan galguduud kuwaas oo ka camlin mushaarlaan ayaa laga cabsi qabaa maanta inay ka soo baxaan saldhigyada halkaasi ay ku lahaa sida warkaan uu ku faahfaahinaya maxamed xaasan bekole
ciidamadan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka gaar ahaan qaybta koob iyo labaatanaad oo markii hore laga qoray degmada balanballe ee gobolka galgaduud islamarkaana tababare ciidan ugu jiray xerada harqaboobe ee degmada guriceel ayaa isaga baxay xeradaasi iyagoo fariisin ka samaystay inta udhaxaysa degmada guriceel gobolka galgaduud iyo weliba degmada balanballe ciidamadan ayaa sheegay in muddo sideed bilood ah aysan helin mushaarkii xaqa u lahaayeen iyagoo sheegay in ciidamada iskumarka ay mareen diiwaangelinta dowladda sideed bilood ka hor ay qaadanayeen mushaarkooda waxay sheegeen inay ka dhursugayeen sideedaas bilooda dowladda soomaaliya ay haddana waayeen wax mushaar ah islamarkaana aysan ku laaban doonin xeryaha ay ku sugnaayeen intaa mushaarkooda meel loo saarayo ciidamadan ayaa sheegay inaysan kusuinay joogayaan degmada balanballe oo markii hore laga qoray haddii aysan helin mushaarka ay xaqa u leeyihiin
muddo laga joogo sideed bilood ayaanu waxaanu marnay database lamber baa nala siiyey akoon baa nala siiyey waanu intaas waanu sugaynay ummaddii annagu aanu la marnay database-ka iyo tirakoobka wixii aan annaga ahaynba waa qaateen wixii ay lahaayeen oo xuquuq u lahaayeen ma ahan inaanu annagu aanu diidanahay dowladdayada annagu saraakiishii qarankaanu ahayn dalkaan u soo halgannay ma garanayno waxa aanu u laanahay intaa xuquuq la-aanta aanu u nahay waxaanu codsanaynaa madaxda inaannu helno xuquuqdayada waxaan halkaan ka caddaynayaa in ciidankii iyo saraakiishii ka tirsanayd guutada shalay tobnaad saddexiyo tobnaad qaybta koo iyo labaatanaad aynu mushaar qaadan muddo sideed bilood ah taasoo aan ka sugaynay xagga dowladda bil walban aan ugu simraynay bisha kale ee hagaagaysa ooaan dowladda ugu gudbinaynaa xuquuqda ciidanka saraakiisha kuwii hore kuwii dambe iyo ciidankaba in xuquuqdooda aan meelaan codsan waayo waa shaqaynaynaa waxaan ku shaqaynaynaa sideeddaa bilood valentary mushaarna lama siiyo raashinna lama siiyo haddana waxaan diyaarinahay in aan dalkayaga difaacno u shaqayno nabadgelya ka shaqayno ciidamadan oo hadda ku sugan gudaha degmada balanballe oo markii hore laga qoray ayaa iska diiday inay dib ugu laabtaan xeradii ay ku sugnaayeen wararka ayaa sheegaya in hadda degmadaasi balanballe ay ku sugan yihiin taliya ku-xigeenka qaybta koob iyo labaatanaad gaashaanle aadan siyaad cabdi taliyaha guutada shan iyo tobanaad ee qaybta koob iyo labaatanaad jenaraal mascuud maxamed iyo taliyaha guutada saddex iyo tobanaad cabdiraxmaan macalin maxamuud timadheere waxayna kala hadli doonaan siday dib ugu laaban lahaayeen xeradii ay ku sugnaayeen iyagoo la sheegay inuu ballan qaadeen in mushaarkooda ay heli doonaan
mahadsaned saaxiib ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa maanta waxay magaaladaasi ay ku xirxireen gaadiid dad taageersan hogaanka ila sugna ka soo qaaday wadada xiriirisa magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurcel sida warkaan uu ku faahfaahinayo cabdifataax xasan calmiire
xilli ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay diideen in dadka shacabka ay galaan magaalada dhuusamareeb kuwa oo taageersan maamulka ahlusunna waljamaaca ayaa hadda wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxay sheegayaan in la xiray darawlada ka shaqeeya magaalada dhuusamareeb kadib markii sida la sheegay ay soo dhoweeyeen dad shacab ah oo kasoo lugeeyey degmada guriceel ee gobolka galguduud darawalladan ayaa laga qabtay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyagoona loo dhadhiciyo xabsi ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug nabadoon xasan kaariye oo kamid ah nabadoonada kasoo jeeda degmada guriceel ayaa sheegay in darawaladan ay gurmud u fidinayeen dad shacab ahaa oo isugu jiray dumar iyo caruur iyo sidoo kale dad da ahaa oo kasoo lugeeyey degmada guriceel ee gobolka galguduud kuwa uu kusoo jeeday magaalada dhuusamareeb iyagoona daraweynta sida uu sheegay ay gargaar ufeeyeen si ay u gaarsiiyaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana uu ku eedeeyay dowlada federaalk soomaaliya in xiligan ay dhibaato ka wado gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug intaasa meel lasbaala naloo dhistay dadaa noo soo gudmiday baabuuray soo qaadeen inay baabuurtaas nagu qaadaan oo ka geerooday dadkii baabuurtana waa la xidha baabuurta annaga nagu gargaaraya waa la xidhay waa la xirxiray meesha annaga marka shaana lagu galay waxaa lagu soo dhoweeyey shabaab wax adduunya la yaaba weye shabaabaa lagu soo dhoweeyey maqlay tana inay qarax qarax ka reedeen dhuusamare marka waxaan rabnaa dadka wax garanaya ama damiirta le ama ilaahay dartii inay u dhintaan raba ama ilaahay dartii inay u dhaqmaanba raba in leeraadaan arrintaas hoosha xunaa shala la shabeeyey wixii aragtidooda qof walbaaba inuu ka qaato sidaasaan doonaynaa dadkii malasoogu soo dhaweynayo baabuurta ka gawroo dadkaas inay dadkii magaalada gaarsiiyaan oo rafaadkay dhibaatada haysataa ay ka gawrooday weeye waxa horta aan la qabsiya baabuurtii annagaan waxbana lagama qaban inaan shalay lixdan iyo lix kiilo mitir aan nugayno oo dadka da'daasha ama awaamihii ama dadkii wadadaas maskaxdooda ka soo maray hadalka nabadoon xasan kaariye oo ka mid ah nabadoonada kasoo jeeday degmada gura'eel ayaa imaanaya xilliga khilaafka u dhexeeya maamulka ahlusunna waljamaca iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya oo cirku iskusii shareeray waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay maamul u samaysay ay maamul u dhistay deegaanada galmudug kaasi oo madaxweyne lagu doortay axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaana kasoo horjeestay dhinaca ahlusunna oo iyana doortay madaxweyne una doortay sheekh shaakir sidoo kale waxaa magaalada gaalkacya fadhi ka dhigtay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf isagoona sheegay in waqtigiisa weli uusan dhammaan halkaana ka dhisay baarlaman iyo sidoo kale madaxweyne xigeen
mahadsaned saaxiib maamulka gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab gambaha- gebi ahaanba ay ka saaran dhammaan deegaanada gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle sida warkan uu ku faahfaahinaya caawil ciise indhacde kadib markii sida la tilmaamay maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada amniga ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen galbeedka magaalada beledweyne iyagoo kaashanaya dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamada dalka itoobiya ee howlgalka amisom ayaa la tilmaamay in lagu guulaystay nabadgelyada iyo sidoo kale isku furista deegaano dhowr ah oo dhaca galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee beledweyne maxamuud cali maxamed ayaa sheegay inay guul ballaaran ka gaareen sida uu yiri amniga iyo sidii maamulka loo gaarsiin lahaa deegaanada kala duwan ee galbeedka magaalada beledweyne islamarkaana xigay xuduudda ay wadaagaan gobolada bakool iyo hiiraan
horta shabaab meelhaas joogan malaha xamaray joogaa beledweyne joogaa tuuladhig joogaan ay jeefiin waxna waa wax weyaan iska madax jirisa oo hadda hadda dadka beegsana oo qoqofka beegsana waaye ha ha aagaas waa ka sugaynaan leenahay sida hadda duuta oo kale sida hadda oo farlimaha oo kale sida ceelmada oo kale sida quracjoon oo kale oo bakoolle sida ceelcaddo hadda dhankaas waa laga sixeeyaan leenahay amni lagu saari karana alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa ka jira dhankaas meel inay maalin maraan waa laga yaabaa oo maanta meeshaan ay mareen indhaha waa laga yaabaa laakiin meel ay haystaan male bakool iyo hiiraan oo hadda isku xirtaan degmada farliya sida ceelcaddo oo kale hadda meel ay haystaan hadda oo ay badhiyihiin male maya labada labada maamul goboleed oo hirshabeelle iyo iyo iyo iyo iyo koonfur galbeed xiriir ay leeyihiin wax dhibaato kama jiraan daaqaa ka dhexeeya dalkaa ka dhexeeya dowladnimadaa ka dhexeyso wax dhibaato kama jiraan aadaas u shaqaynaa maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in hadda kadib nabadgelyo dadka shacabka ah ay ku mari doonaan deegaanada dhaca xuduudda gobolada bakool iyo hiiraan iyagoo sheegay in dadaalkaas ay qeyb weyn ka qaateen ciidamada howlgalka amisom ee dalka itoobiya
awlciisanacde waa maasanta saaxiib maamulka jubbaland ayaa nasiib darre ku tilmaamay hadalkii dhowaan kasoo baxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo ahaa in dowladda kenya ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida ummadda soomaaliyeed
maamulka jubbaland ayaa sukar lagu hadlay hadalkii dhowaan kasoo yeeray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaas oo ku aadanaa in dowladda kenya faragelin xowla ay ku haysaa arrimaha maamulka jubbaland islamarkaasna ay dowladdiisa ay difaacayso deegaanadaasi iyadoo adeegsanaysa ciidamada amniga ee dhowaan loo daadgureeyey deegaana ka tirsan gobolka goodi ee maamulka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo la hadla reediyo cadaado ayaa nasiib darre ku tilmaamay hadalkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku aadanaa in dowladda kenya ay kusoo xadgudubtay xuduudaha dalka gaar ahaan deegaanada maamulka jubbaland iyo gobolka gedo kadib markii kenyaga ay la safartay maamulka jubbaland ee garabka axmed maxamed islaam madoobe waxauna xusay in hadalkaas u yahay mid aan loo fiirsan oo colaad ka dhex abuuraya bulshada labada wadan ee soomaaliya iyo waddanka kenya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen waxa uu beeniyey in xiriir gaar ah uu kala dhexeeya maamulka jubbaland dowladda kenya waxa uu sheegay in labada dhanba ay ka dhexayso oo keliya darisnimo taas oo ku aadan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo iskaashi amniga gobolada dariska ah ee maamulka jubbaland dhan kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kusoo daabushay gobolka gudow jubbaland ay geysteen boob iyo barakicin shacabka deegaanada gobolkaasi oo markii horeba nabadgelyo ay ka jirtay waxaana intaas hadalkiisa uu kusii raaciyey in bulshada gobolka gada ay kasoo horjeedaan in colaad halkaasi laga abuuro mahadsantahay saxib waxaa hadalkaas wallaahi hadal hadda waxa lagu kordhinayo soomaaliya inuu yahay ma arkaayo soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweynaha ay u baahan tahay maanta waxaa weeye madaxweyne dulqaad iyo cadaalad iyo sharciyad ku shaqeeya ayay u baahan tahay de mar hadduusan intaas ahayna warkiisa wax macnaa samayn maayo jubbaland iyo kenya wax dar naxariisnimo iyo walaalnimo aan ahayn oo ka dhexeeya malaha sideed boqol oo kilomitir baan xaduud leenahay ciidamada amisom oo jooga soomaaliya iyo kenya ka mid tahay amniga iyo derisnimo amniga inaan ka wada shaqeyno ciidamada amisom oo jooga soomaaliya oo sida kuwa kale waa oola shaqeynaa oola shaqeynaa waxaa naga dhexeeya iskaashiga la dagaalanka argixisada caalamiga iyo derisnimo ayaa naga dhexayso wax kaloo naga dhexeeya ma jiraan oo gaar ah haddii la rabeeyo inaan deriskanaga la colownana lama colownayna si kastaba ha loo dhigo laakiin anigu tubutiina waxaan nahay deris sideed boqol oo kilomitir malkaarii meel ku dhow iyo badda inta ka dhexaysa xaduud ku leenahay jubbaland ka leenahay waana soomaaliya intii xaduudka kala leenahay kenya dhammaanteed waa jubbaland mana mana mana naga dhexaysa wax xumaan ah ciidamada sharciyadda ku jooga dalka oo amisom bay ka mid yihiin gaar ahaan jubbaland bay joogaan xaduudaha iyo nidaamka dawladda ay u dabooleysa dalka waxay noqonaysaa sharciga dalka uu leeyahay in la waafaqo ciidamo soomaaliyeed oo dad shacaba soomaaliyeed barakicinayo oo deegaano amni ah fawdo ka dhigayo oo dad shacaba boogayo ma aha wax sharciga dawladda sharciga ummadda soomaaliyeed ay ku heshiisay oo soddon sano kabacdi isugu soo laabatay wax oo ku yaalla ma aha taas marka dawladda ayaga dalka iyadaa mas-uul ka iyo mas-uul ka ma aha laiskuma haysto sharci baan leenahay sharcigaas in lagu socdo unbaa muhiima sharciga qofka hadduu ka beiro asagaa wuxuu keenay inuu dadka wixii ay ku heshiyeen intuu ka bayro wax ummadda ay isugu isaga hor imaada uu abuura asaa keenay qofkii ka bayro gobolka gada horta dadka iska leh ma aha dad la tooji garayn karo ama dad la garayn kara ma aha dadka gobolka gada iska leh waa dad soomaaliyada marka koowaad dadka kaloo soomaaliyeed intay xaquuq leeyihiin bay leeyihiin marka labaad in laisku garaaco ayaga laisku layo qoryo laisugu dhiibana ma aqbalayaan wax sharci darro ah oo dalka uusan dastuurkiisa aan ka mid ahayna kama shaqaynayaan haddii dadka gada jooga cid xoog ku haysan kartana shabaab baa ku haysan laha dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sheegay in dowladda kenya ay ku dhaqaaqday tallaabooyin ka dhan ah madax bannaanida ummadda soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay inay joojiso falka ay ka wado deegarada jubbaland iyo guud ahaan xuduudaha labada waddan warka duhure reediyo cadaadow ayaa dhegaysanaysaan markaana somalilan qaar ka mid ah shacabka deegaanada somalilan ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan hadalkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee raaligelinta uga bixiyey xasuuqii dowladda militariga ahayd ee soomaaliya madaxweynaha uu ka ahaa maxamed maxamed maxamed siyaad barre uga geystay gobollada waqooyi ee soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqadir cabdiraxiin aada
maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya oo dhowaan warbaahinta kula hadlayey mar uu soo xirayay shirka garsoorka dalka ayaa waxa uu sheegay inuu cafis weydiisanayo dhammaan shacabka deegaanada somalilan islamarkaana uu ka garaabayo dhibaatadii loo geystay waqtigii dowladii milatariga soomaaliya farmaajo ayaa hadalkaasi waxa uu sheegay in ay si fiican ugu laabqabuusan doonaan shacabka deegaanada somalilan maadaama uu sheegay in dhibaato badan ay tabanayeen shacabka ku dhaqan deegaanada somalilan oo qaarkood warbaahinta la hadlay ayaa dareenkan qaba waxaweye waxaan odhan karaa hadalkan uu magaranaysaa ninka farmaajo uu ku hadlayay hadalana calooshaba ka soo baxayn buu ahaa oo uu diriqu ku odhanayo ayay ahayd taasoo aanu isnihi malaa waxaa kaliifay afrikada afrika yooyanka midowda afrika ayaa malaa canaantay baan odayga isnidiyo dabeetana intaa yar buu magaranaysaa soomaalida waxay ku mahmahdaa hashu nidigta dirqibay ku dhashayba soomaalida ku mahmahda marka waxaa la odhan karaa kelmadda madaxweyne farmaajo ka soo baxday iyadoo lafteeda dirqibay ku ahayd sababtaa horaa looga arki lahaa wax loo bartayna maaha markaa madaxweynayaasha afrikaanka ah ayaa soo canaantay dabadna odaygu ee hashu nidigta dirqi bay ku dhashay intaasaa uu dirqi ku yidhi marka waxay ila tahay taana somalilan umana jeedo mana eegaysa xaggeeda wax raalli gelinayana maaha waa meel ka dhac kale ayaan odhan karaa markaa sidaa darteed waxaan leeyahay reer somalilan way tashadeen tubta toosanna way qaadeen runtii aan waxaan u arkaa in ay tahay wax bannaan dowladuhu iyo dadkuba islaayaan laakiin waa la heshiiya waa runtii raaligelinta waxaan leeyahay war waa raaligelin dowladeede aynu qaadanna waan odhan lahaa ee runtii ha lagala hadlo ha lagala hadlo hana la qaato somalilan ha iska dayso waxa weeyaan caadfadda iyo sida kulule uga jawaabayso waa madaxweyne qaran weeyaan madaxweynahayna raaligeliyey marka runtii hadduu qilayo oo raaligelintii uu yidhi waan waan raaligelinayaa wixii dhacay ee runtii waa laga heshiiyaa dadku waa waa la islaayaa dowladuhu waa islaayaan keliya aynu qaadanna raaligelinta aad mid qanciyey somalilan maaha miday maanta ka filaysay maaha waayo nin reerka arlada dhan ee dhulka agta la mariyey ma yidhi raalli ahaada qafka laga yidhi maanta somalilan wax qurun bay ka doonaysaa soomaaliya saamaxaadu mid weeye waa iyagoo u ogolaada aqoonsiga oo somalilan bixiya oo walaalo jaar oo wadayaal ay noqdaan oo sidaa ku kala nabadgalaan taa unbaa maanta laga qaadan karaa oo dhibaatadii dhacday lagaga samri karaa waa sax in garasho laga bixiyo la garwaaqsado xaaladii dhacday iyo wixii dhacay iyo wixii dowladii maxamed siyaad barre hogaaminayay ee u geystay gobolada waqooyi ee xasuuqa ahaa laakiin arrintan uma baahna keliya garwashiyo hadal in laga bixiyo waxay u baahan tahay horta marka hore in la sameeyo baadhid oo la ogaado wixii ka dhacay gobolada waqooyi intay leegyihiin baadhid culus oo intaa ballaano la sameeyo dabeedna waxa weeye wixii dad dhintay wixii dhaawacmay wixii hanti ku baaba'day wixii mushkilaad ka dhacday ee ay geysatay dowladdii hogaamiyahanka maxamed siyaad barre intaa marka la ogaado waxa weeye dee maxkamad la geeyo dadkii waxaan iyakula geystay ee ka
codkaas wuxuu damey warbixinta cabdiqaadir cabdiraxiin aadan ee ku aadan shacabka somalilan oo ka hadla dareenkooda ku aadan raalgelintii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka bixiyey xasuuqa dowladda militariga ahda hogaamiya uu ka ahaa genaraal maxamed siyaad barre uu ka geystay gobolada waqooyi ee soomaaliya warka duur ee dhibcada ayaa dhegeysanaysaan warka duur intaasoo doornabadan ku hayaa warka duur maanta waxaa soo saaray saaxiibka sharmaan ka suley anigoo xasan ayaa halka aan doornamada maanta kala socodsiinaya hadda warkaygu isaga asagoo maqliya qoraal sawirata waxay dib ugu heli karaan beejka internetka aan ku leeyahay www radio com intaana warkaana warkaga dib u kulma doono saaxiibada dhegeysanaya waxaad leenahay duur wanaagsan